أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ku soo dhowaada dhegaystayaal warka fiidnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah sargaal iyo askar ka tirsan murtadiinta oo ku dhaawacmay qarax cadowga allaah lagula beegsaday degmada dinsoor ee wilaayada baay kooxda riddada soomaaliya oo sheegtay in mujaahidiintu ay goodoomiyeen askarta xabashada etoobiya ee duulaanka ku jooga qaybo ka mid ah wilaayaadka dalka soomaaliya xildhibaanno ka tirsan murtadiinta oo shaaciyey inay samaysteen golo ay kaga soo horjeedaan madaxa kooxda riddada soomaaliya falalka afduubka oo ku sii badanaya dalka etoobiya xilli ay sii xumaanayso xaaladda amni darro ee ka jirta dalkaas weeraro kala duwan oo lala beegsaday cadowga allaah oo ka kala dhacay qaybo ka mid ah koonfurta dalka soomaaliya bulshada ku dhaqan degmada tioglow ee wilaayada bokool oo goob fagaaraha ku daawaday filimka cusub ee mu'asasada alkataa'iba
جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي intaasaad maqsheen dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobadii warka fiidnimo oo kooban haatanna iyagoo fidsan sargaal iyo askar ka tirsan murtadiinta ayaa ku dhaawacmay qarax cadowga allaah lagula beegsaday degmada dinsoor ee wilaayada baay warkaas iyo war kaloo ku aadan weeraro kala duwan oo lala beegsaday cadowga allaah oo ka kala dhacay qaybo ka mid ah koonfurta dalka soomaaliya waxaa inoo saabaqaadaya walaalkan yaasir maxamedda howlgalladani oo isugu jira qaraxyo iyo dagaallo toos ah waxay saacadihii lasoo dhaafay ciidamada mujaahidiintu ka kala fuliyeen wilaayaadka baay shabeellada hoose bakool iyo gobollada mandheere iyo gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay qarax la beegsadeen guriga uu degmada diinsoor ka degan yahay murtad sayid axmed xaaji oo ah guddoomiye ku-xigeenka dhanka amniga iyo siyaasadda maamulka riddada ugu magacaaban degmada diinsoor qaraxaas waxaa ku dhaawacmay guddoomiye ku-xigeenka dhanka amniga iyo siyaasadda ee degmada diinsoor iyo laba askari oo istaafkiisa ah dhanka shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada janaale oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose waxaana halkaas ka dhacay dagaal la isku adeegsaday hubka noociisa kala duwan sidoo kale shabeellada hoose laba qarax oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha magaalada marka ee shabeellada hoose waxaa lala beegsaday fariisimo maleeshiyaadka murtadiintu ku leeyihiin degmadaasi qaraxaasi waxaa ku dhintay hal askari oo murtad ah waxaana ku dhaawacmay laba kale oo isla maleeshiyaadka riddada ah dhanka bakool waxay ciidamada mujaahidiinta howlgal qaraxa ka fuliyeen goob ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka murtadiinta oo ku taala gudaha degmada waajid waxaana jira khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey qaraxaasi dhanka gobolka mandheera ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen saldhigga saliibiyiinta kenya ee deegaanka elaale ee hoostaga degmada calqaalow ee gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya dhanka gobolka gaarisa ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga saliibiyiinta kenya ee deegaanka caalinjiqur ee hoostaga degmada faafi ee gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya dagaalka intii uu socday waxay risaastu mujaahidiintu halishay oo gubtay gaari ambalaas ah oo saliibiyiinta u dhex yeelay saldhigga weeraradani kala duwan ayaa imaanaya xilli geesyada tuxiidka ay sii kordhiyeen howlgallada lagu dhiig bixinayo kufaarta iyo murtadiinta isu soo bahaysatay la dagaalanka diinta islaamka iyo dadka muslimiinta kooxda riddada soomaaliya ayaa sheegtay in mujaahidiintu ay goodoomiyeen askarta xabashada etoobiya ee duulaanka ku jooga qaybo ka mid ah wilaayaadka dalka soomaaliya faahfaahinta warkaasi waxaa inoo hay walaalkeen cali aadan cabdulaahi caliyare axmed macalin fiqi oo ku magacaaban wasiirka arrimaha dibadda kooxda riddada soomaaliya ayaa qiray in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku guulaysatay in ciidamada xabashada etoobiya ay ku oodo saldhigyo cayiman oo ku yaala wilaayaadka dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya murtadkan ayaa carabaabay in magaalo weliba oo etoobiyaanku ay qabsadeen aysan saraakiisha kooxda riddada awoodin inay bannaanka uga baxaan sababo la xiriira mujaahidiinta oo magaalo weliba duldegan islamarkaana etoobiyaanka weeraro joogtaa ku haya isagoo u muuqda inuu u jawaabayo cabdiasiis lafdagareen iyo xildhibaano murtadiinta ka tirsan oo dhowaan sheegay in ciidamada xabashada ay sugayaan ammaanka deegaanada uu ka arrimiyo maamulka koonfur galbeed ayuu fiqi ku nuxnuxsaday in ciidanka xabashada ay sugan laayihiin ammaanka naftooda dad badan baa waxay yidhahdeen etoobiya amnigay ilaalis gobollada gedo hiiraan baay iyo bokool afartaas gobol ayay joogtaa ciidamadooda oo artimista ka tirsan iyo kuwa kaloo bilateral ku jooga magaalo magaalo u gudbi kartaa ma jirto dhulkaas shan iyo toban sano laga soo bilaabo laba kun labayo tobankii ilaa maaya hadda waa laba iyo toban sannadood ayay magaalooyinkaas joogaan buur xakabo shan kilomitr bannaanka looma bixi karo baydhabo caasimaddiiyo waa la mid gobolka gado meelahay ka joogaan maxaa saasi ah oo hiiraana magaalo magaalo kale u gudbi karta ciidankaas ilaan shabaab inay la diraraan oo amni sugaan dad badan baa waxay leeyihiin nimankan amni bay noo sugayaan ama xaggay sugayaan ku dhowaad saddex iyo toban sano oo ciidamada xabashida etoobiya ay duulaan gardaraha ku joogaan soomaaliya ayay la kulmayaan weeraro aan kala joogsi lahayn oo uga imaanaya mujaahidiinta xabashada ayaa lagu go-doomiyey dhammaan magaalooyinka ay ku duuleen mana awoodaan in zaadka isugu gudbiyaan dhulka sababo la xiriira weerarada kamaa-inta ah iyo qaraxyada uga imaanaya mujaahidiinta taas beddelkeedana waxaa zaadka lagu siiya dhanka hawada dhammaan ciidamada kufaarta soo duuliyaasha ah ayaa lagu wadaa inay dalka isaga baxaan iyagoo aan xaqiijin wax ka mid ah ahdaaftii loo igmaday oo ay ugu muhiimsanayd burburinta mujaahidiinta iyo dhisidda maamullo awood badan oo dhaqangeliya waxa loogu yeero dimuqraadiyada xildhibaano ka tirsan murtadiinta ayaa shaaciyey inay samaysteen golo ay kaga soo horjeedaan madaxa kooxda riddada soomaaliya warbixin ku saabsan warkaasi waxa ay noo hay walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaanna xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamanka dowladda riddada ayaa sameeyey golo ay ku midaysan yihiin oo ka dhan ah madaxa kooxda riddada soomaaliya golahan ka dhanka ah madaxa kooxda riddada soomaaliya murtad xasan sheekh maxamuud ayaa looga dhawaaqay magaalada muqdisho waxayna sheegeen in wadatashi kadib xildhibaano ka kala tirsan waxay ugu yeeraan aqalka sare iyo kan hoose ee baarlamanka dowladda riddada ay isla qaateen in la dhiso golo ka dhan ah madaxa kooxda riddada soomaaliya mid ka mid a xubnaha golahaas mucaaradka sameeyey ayaa ka warbixiyey arrinka keenay inay ku dhawaaqaan golo ka dhan ah madaxa kooxda riddada soomaaliya shir in muddo ah u socday xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya labadiisa aqal loogana arrinsanayay xaaladda siyaasadeed ee dalku uu marayo hanaanka hogaamineed ee guracan ee madaxda dalka xilligan toosinta dowladiiska soomaaliya iyo sidii wadada saxda ah loogu soo celin lahaa ayaa waxaa laisla gartay in la dhiso gole u istaaga xalo helidda mugdiga siyaasadeed ee dul hoganaya dalka iyo qaladaadka dowladeed ee ka jira golayaasha dowladda golaha waa gole ay ku midoobeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka kow iyo tobanaad ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya labadiisa aqal kuwaasoo ka danqaday hanaanka shaqo oo ay ku shaqaynayaan hay-adaha dowladda ee khilaafsan dastuurka iyo isku milanka laamaha dowladda ee isxisaabinta isku lahaa muddooyinkii dambe waxaa cirka isku shareerayay khilaafka xoogan ee soo kala dhexgalay murtad xasan sheekh maxamuud iyo golaha dawaaqiidda kooxda riddada soomaaliya marba marka ka dambeeyana waxaa sii xoogaysanayo arrinkaasi iyadoona ay sababtay in ugu dambeyn ay sameeyaan golo ay ku midaysan yihiin oo ka soo horjeeda madaxa kooxda riddada soomaaliya murtad xasan sheekh maxamuud falalka afduubka oo ku sii badanaya dalka itoobiya xilli ay sii xumaanayso xaaladda amni darro ee ka jirta dalkaas waxaa gudaha dalka itoobiya maalmihii lasoo dhaafay xargagoosad ku noqday afduubka loo geysanayo dadka shacabka kadibna la helayo meydadkooda iyagoo loo dilay qaaf hoolxun saacadihii lasoo dhaafay ayaa lagu soo waramayaa in ilaa afar ruux laga qafaashay deegaanka kooriya ee dhaca dhanka koonfurta itoobiya afartan ruux ayaa sida ay warbaahintu sheegtay waxay ahaayeen dad beeraley ah oo aanan wax lagu ah ku lahayn loolannada siyaasadeed iyo midka dagaala ee ka socda gudaha waddankan dadka la afduubtay ayaa saacado kadib la helay meydadkooda weliba iyadoo ay ka muuqato jeedil xooggan halka xogaha qaarna ay sheegayaan in loo dilay qaab argagax leh maamulka deegaanka kooriya ayaa warbaahinta u sheegay in falkan ay ka dambeeyaan kooxaha hubaysan oo deegaanka ka dhisan kuwaasoo sida la sheegay horay u geystay dhacdooyin kuwan ka darnaa tan iyo markii uu abiy axmed ku fadhiistay kursiga ugu sarreeya ee waddankaas waxa uu dalkan galay xaaladda maanta muuqata ee dhan walba ka liidataa waxayna hadda malaayiin ruux doorbidayaan nolosha dibadda maadaama waddanku uu noqday mid dhaqaale ahaan burburay colaaduhuna ay halakeeyeen kumanaan shakhsi bulshada ku dhaqan degmada tiiglow ee wilaayada bokool ayaa goob fagaaraha ku daawaday filimka cusub ee mu'asasada alkataa'iba cabdiqani maxamed ayaa inoo faahfaahinayaa kadib markii maalin qura ay ka soo wareegatay markii ay baahisay mu'asasada alkataib filimkii ciwaankiisu ahaa maxay muslimiintu u necab yihiin maraykanka gelinkii dambe ee shalay maamulka magaalada tiyoglow ayaa bulshada u iclaamiyey in fagaaraha laga shidi doono filimkaasi waxaana durbadiiba fagaaraha usoo degdegay boqolaal isugu jira rag dumar iyo caruur xalay daawashada filimka kadib qaar ka mid ah bulshada magaalada tiyoglow ayaa sidan dareenkooda u cabiray maasha allah anoo magayga balaawo doqaatar maxamed isaaq oo roogo magaalada tieglow khaasatan gobolka bokool oo kamayba fiirsanay filin cajiib leh mayba oo aragnay oo ka muslimiintii oo oo gumaad hunka sameeyow oo gaalada oo maraykanka oo gumaad hunka sameeyow yaa fiirsani iyada maybo angliyaami dadka birsha indhooshan liilimoodeen oo walaalka suubi oo dadka muslimiinta hataa maybaan inkiyaa badan ema bahayana dad muslimiin e maxaabiise oo maxaabisagi gudaantislakacadaabow tacdiib hunglaka sameeyow yaa maybo inki ayaa badana walaalow ciidanka dhow oo kumayba daawadahayne filin oo soo saartay alkataa'ib qof kastoo iimaan leh walbadan ambahay jaraa'imtii oo islaamkii on jeysadahayaan ilaahayan ku aara doono insha allahu tacala waxaan arkay waxyaabo aad la yaabaysid oo aan hadda aan soo bilaawin xilli hore soo bilowday laakiin hadda waxaan noo muuqda maarta waxaa waay inaan baraarugnay oo hadda sida waagii hore aanala yeeri karin dhibaatadii muslimiinta loo geysan aanaloo geysan karin aan soo kacnay oo aan soo buraarignay ee hadda ii muuqato marka muslimiinta sidii waagii hore ay ahaan jireen iyo sida hadda ay yihiin labay kala tahay gaalada laftigood maarata waxa wixii hore ay ugu dhiiran jireen kuma dhiiran karaan rag baa hor taagan insha allahu biillaahi albaari wax had noo muuqanaya oo hadda indhahan aan ku arkaynana waa wax muslimiinta lagu soo kicinayo muslimiinta inay kacaan haddii aysan kicin maarata ay raali ka noqdaan sida hadda la yeelayo muslimiintii hore loo gumaa jiray ay raali ka noqdaan ay fiirsadaanna waxaa dhici doonta inta hadda noo muuqdo maarata in ka xun inay soo wadaan wax axsaanan gaala inaysan naga dhexaynin gaalada ugu daran maraykanka waxyaaba uu ka geystay sagaashan iyo kowdii waagi wixii uu ka geystay iyo wax hadda uu ka geysanayo wax kala gaabiya ma aha wax kala gaabiya ma aha dhibaatooyin fara badan ay ka geysteen muslimiin badan ay laayeen markii mareenkan bakhtigiisa la jiiday aanu aragnayna waan faraxanay markii muslimiinta la duqaynayana aadaan u qiiroonay waxaanu leenahay muslimiinta innama almu'minuuna ikhwatan gacantaan iswada qabsanno gaalada hana u midownaan leeyahay filinkii hadda ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib si wanaagsan aan u daawanay markii aan aragnay gaalada sida loo dilay waan ku faraxnay sida muslimiinta falastiin loo duqeeya markaan waan ka murugoonay muslimiinta allah guuleeyo iyo mujaahidiinta bismillahi raxmaan raxiim magacayga oo hodan cali maxamed waxaan leenahay mujaahidiinta bay walbay joogaan inay dagaalamaan ee gaala iska jabiyaan waxaan leenahay dhallinyarada soomaaliya inay fadhiga ka kacaan caa waxaan daawan fidi aad iyo aad u qiimo badan walaal magacayga asma cabdi maxamed oo joogta degmada tiyaglow caa waxaan daawanay filan aad iyo aad u murugo badan markii muslimiinta la duqeynayay walaalaha muslimiinta meel walba ay joogaan diyaarad lagu gumaadaya aadaan u qiiroonay markii dambe oo aan aragnay mareykan bakhtigiisa jiidanayana aadaan u faraxnay filimkan ayaa lagu soo bandhigay xaqiiqda daahsoon ee uu ku salaysan yahay duulaanka maraykanka iyo jaraa-im uu ka geystay wadamada islaamka waxaana taasi beddelka saliibiyiinta kala kulmeen wadamo ay ka mid yihiin afghanistan iyo soomaaliya dhiigba xoogan iyagoona weli aan xaqiijin ahdaaftooda mahadsaned cabdiqani warkii fiidnimo ee caawana dhegaystayaal waa naga intaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh